asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhammaanba dadka gudaha ku jira waxaan ku salaamayaa magaca ilaahay baan ku salaamayaa sababtoo ah samca soomaaliyeed wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa salaamta islaamka halkan waa golaha nineteen sixty golaha codka shacabka soomaaliyeed caawa golaha kan waxaa marti inoogu ah generaalka ciidamada u sarreeya dowladda puntland ee dowladda federaalka soomaaliya oo aadaad u wada taqaanaan siciiddeere saaascida magacaygu waa dhegood halkan waa golaha nineteen sixty saal waxaan u baahan nahay bal hadda guud ahaan in aada noo guud marto xaaladda amni iyo xaaladda nabadgeliyo iyo dhinaca abaaraha xataa ee maanta ka taagan puntland waxaanu ognahay in dhowaan dagaal ka dhacay magaalada qandala oo weliba lagula dagaalamay ciidamada puntland kula dagaalameen ciidamo daacis ah dadka terroriiska ee dalka soomaaliya kusoo duulay lagana xoreeyey kusoo dhawow waxaan jeclaan laha inaan warbixin gaaban naga siisa
بسم الله الحمد لله والثناء لله وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد ذلك السلام عليكم أكبر وحق السلام والسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته salaan kadib waxaan leeyahay marka ugu horeysa ilaahay ka cabsada nabiga maxamedana ku saliya ilaahay saxaabta waxiga ka reebay ka haro xulumka jirin xuriya erada muslimka qabsada ilaahay ku kalsoonaada aabuda intaad qari kartaan idinkuna iska farmaada dhammaantiin intaa kadib puntland xubinteeda koowaad waa taasaka puntland waa nabad xaalada guud waa caadi nabadgelyadeedu intii la qari karo waa fiican tahay wixii naga bada ama nagu yimaadana de anagu ay baan la kaashanayna waxaan lama kalna waan qabanaynaa wax ilaahay kasoo haray aan isku hadlaynaynaana ma jiraan xaalada nasaasay caadi ku tahay waa fiican tahay waxaan hadda ugu damdameeyey waxay ahayd beryahan inta hadda adugu muddo bil ah gudgubada qandala daacish ayaa kooxa daacish ayaa qabsatay howlo badan iyo baa lagu sii jeejeeday oo dee wadanku dhan burcadiimeedka noocyadeeda kala duwan dee meelo kaleto ay dhibaato ka wadaan awoo jirtaa marka burcadiimeedan hadda nooca cusub hadda midaa magac la baxda oo tiraanada ku ugu dameeya ayay kuwa daacish la baxay ahaayeen meelo badan hadda adduunka milaliisa waa u badnaadeen ama maxaankooda ay ayay ka jiraan nin iyo maaragtay adduunka macadda dhibaatada soo qabto dhibaatooyinka waaweyna kusoo qorada kamid yihiin markaas halkaas muddadii hadda ilaa bisha dhexdeedii ilaa toddobadeedii ciidamada xoogga puntland waxay ka wadeen howlgal howlgashaasoo howlgalkaasoo bilowday dadaqaaqiisu saddexdii bisha toddobadii oo shalay ahayd beerka howlgalkaasna oo lagu guuleystay sidii loogu talagalay ayaa loogu guuleystay fadligiis si fiican baa ciidamada qalabka sida oo xooga buntan oo ka howlgalay howlgalkaas u fuliyeen caabdi xoog leh oo ay la kulmeenna ma jirin dhulka dabeecadiisa adag waa buuraley waa togog waa waxyaaba badan xanimaadyada ilaahay sameeyey ayay leedahay dhulkaasu oo sahlaya in dadka shuftada ah oo burcada ahi ay ku gabadaan maritaanka ciidamada iyo howlfurimarkii laga sameynayana qaabka ilaahay sameeyey xoogaa ku adag yahay taasaa daahinaysay oo inay intaa qaanta keentay iyo iyaga oo gabasii ogaadeen in xoog fiican oo gulfa oo puntland soo galay iskala qaybqaybiyey meelo kala duwan isu qaybqaybshay siay meelahaas waxyeelo ugu geystaan waana laga warhelay waa lala shagay xaaladooda marka meelihii ay isku kala qaybsheen baa iyagu waxay filayeen in la gudbo oo degmada qandare looga gudbo gudaha la galo sida markaa wadada iyo meelaha dhexe markay ciidamada gudbaan oo ciidamada galaashooda ay kuga sameeyaan marka qorshayaashaas ay ay ku kala qayb qaybsheen weli la ogaaday ciidamaduna waa iyagii waa laisu kala qaybshay goobihii ay galeen ayaa laga howlgalay markii goobihii ay galeen laga howlgalayna oo muddo saddex beriya ciidamadu ay ku howlanaayeen goobaha laslaxsanayo galeen laga safeeyana goob kastana waa lagu jabiyey goob kastana waxii la balaaran baa loogu geystay maanta shalay ayaa la galay magaalada qandarafkii nabada iyadoo aan dagaal ka dhicin ciidamada ay galeen ciidamada badda iyo ciidanka dhulka labadaba qoryacyada kasoo galeen ciidanka howlgalka ku jiray magaalada aqanka beriya waday iyo ciidanka kale oo xagga badda kasoo wareegay waa la hareereyey waa la qabtay si nabad ayaa lagu qabtay si nabad ayaa ilaaha lagu joogaa si nabad ayaa saaciga lagu xiray guul fiican baa ilaahay keenay alxamdulilah rabbilcaalamiin waxay ka harayna meelaha buuraha ayay waxaa harareen iyagana meel laga hari doonaa insha alla raaxaysan doonaa insha allah waxaa rajeyn doonaa in waqtiyada aan dheerayn ayagooda ka shaqeyn doonaa goobaha ka howlgelaya xaalada dalku waa sidaas dalku dagaal buu ku jira abaar baa jirta abaaro dhaqaalaa jira xaaladaha dalka duruufa haysada qalafsan yihiin xagga arrimaha arrimahaas oo dhan intaas oo dhan dee xaamkooda dee maamul doboldoboleer oo aan ilaah ka sokeyn magacaawina istaajiri waa ku culus yihiin nabalka waa dareemi karaya ciidamada dagaalamaya guud ahaan haysta ama dalka haystaba ama duruufaha ka dhalanaya dagaalka dhibaatadiisa waxyeeladiisa dadka ku imanaya abaamaha dhaawacyada cid walba saameynta ku yeelanayana waa jiraan hadde qayb baa sii rajeynaya warbixinta guud ahaan markaan iisoo qabano dalku waa caadi waasan baa ufariyey
saciid haddii dee dagaal meel ka dhaco khasaare waa yimaada maxaa khasaare ah labada dhinacba waad nooga sheegi kartaa oo ka dhacay dagaaladaasi idinka iyo dhex maray kooxdaas daacish
waa lasoo ururin doonaa horta laakiin khasaaraha adigu iyaga gaaray dhaawaca matrixana sida sheelaha iyo waxaan ku qiyaasaynaa inay at least ugu yaraan afartan ilaa konton ee udhexaysa ay ka dhimatay dhaawacuna usoo dheer yahay lixna waa laga qabtay nool dhanka dhaawaca dhanka puntlandna shan nin baa ka dhaawacantay waxba kama dhiman ciidamada puntland laakiin iyagu goobta jooga saari gaadiid saddexana waa laga qabtay aliska rigo alisood iyo kuwan hadda kabta buudka loo yaqaano hadda dunka baawur baa soo baxay iyadoo dawladooda magac u rabo raashin iyo qalab iyo dhegmanti fara badanna waa laga qabtay iyo shidaal iyo rasaas intaba
shabaab ma jirtaa ciidan ka caawisay waayo waxaa la ogaya ciidamada naata inay degan yihiin halkaa badda cid kaloo idinka caawisay ma jirtaa dagaalkaasna
ya
cid idinka caawisay ma jirtaa dagaalkaasi aad la gasheen waxaa la ogyahay in ciidamada badda ee naata uu xeedhahaasi joogo waxaawaama idin geysteen
weligeed meelay naga caawiyeen oo arag
waxaa laftigeeda waxaa ka jiray dagaalaa ka jiray halkeebay marayaan xaaladii arrinta gaalkacyo xaggee maraysaa hadda
xaalada gaalkacyo hadda waa degan tahay inta hadda baryahan ahayd oo ugu damdamaysay dhawaanna oo wada hadala ayaa laysugu yimi ah xabad joojin iyo ciidamada xoogaa in la kala durkiyo iyadana waa lagu guulaystay arrintaas way shaqaynaysaa maaragtay dadka odayaasha iyo iyo saraakiisha iyo xiriir baa laleeyahay rajo fiican bay leedahay inaba ku dhamaato
waa gartay
laakiin wadahadalkii rasmi wadahadalkii rasmiga ahaa oo arrimaha lagaga gaalkaciyo iyo waxyaabahan muranka keena lagaga wada hadli lahaa weli laga gaarin waa waa dhiman yihin
waa gartay waxaan ognahay mujtamaca ku nool goboladaasi puntland in muxuu ahaaye baryahanba ay jireen abaaro fara badan dagaallo fara badan oo dhinaca galgaal sigeeda kan daacis dhinaca gaalkacyo halkeeda ku dambeysay xaaladii iyada galgala ee ciidamada dagaal kula jireen qolada al-shabaab ku jira buuraha
iyadana waa sidoodii difaacii sidiibaa loogu jira qoladan daashana gacasaar bay leeyihiin inkastoo waagi hore xoogaa kala boodeen difaaca galgalo iyo de waxa lagu jiray waa sidiisii waxba iskama bedeleen ciidamadii waa jiraanin xaaladana iyaduna hadday de hadda waad garanaysaa inkastoo aysan hadda meelooyinkii waxyaabahaas ay dhigaan inay u badan yihiin hadda marka kalma aysan soo howlgelin laakiin antime bay iyagoo laftooda iska beegoga la iman karaan marka dhamaan dagaaladaas oo dhan dee wax puntland ay ku jirto waxaa qabay ilaahay gacantiisa gaxala lahaynaa ma jirto hesho
dowladda federaalku inaba ma ka qayb qaadataa oo waxa umaamay ka siisaa arrimahaasi dagaalkii aad kula jirtaan argagixisada
maya
dhinaca abaaraha may ka caawisaa ku soco maya maya maya ma jirto abaar walaaca wax caawinaya ma jiraan hadda awalna waxaagama caawinayn haatana dee doorashay isaga mashquulsan tahay wadna walba berisu ku mashquulsan yahay waxa un jira un dhawaad in rasaabaaruhu yihiin hadda waa dhawi waxoogaa joogay mudda intii wax si loo sameeyo xabad joojin iyo wafkii hogaaminayay oo maaragtay arrintaas uu ka qayb qaatay iyo xiriirkooda hadalka iyadana maxaan ku rabay markii xabad joojintii ay lagu heshiiyey ayuu hababa badan dee wadanka ka jiray ayuu tegay laakiin wax kaloo mucaawinaan oo aanu dowladda federaalka haba yaraatay bilowgaa dhammaan laga soo gaaraa ma jiraan
waxaan ognahay in muxuu ahaaye madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenkii ra-iisul baarlamaankii dhammaanba ay dalka ka maqan yihiin baan ognahay idinkoo weliba xaalad dagaal ku jira arrimahaasi sidee bay markaa surga u noqonaysaa dee maamulka inuu sidiisa ugu socdo maxaa ka kalifay in ay hal mar ka wada dareeraan intii saddexdii qof ee ugu sarreeyey dowlad goboleedka
maamulka horta sidee xoogiisa iyo howlsocotintiisa iyo fulintiisa dad baa haya hay-adaha kala duwan oo dowliga ayaa dhisan ceedal bay hawl leedahay wixii iskaashigana warfuliya cidii iskaashi hawl ka wada le marka inkastoo inay ka wada maqnaado ama aysan birtikool ahaan aysan ku fiicnayn wuxuu duruufo yimida kolliga kalifay dalkana dadka jooga oo puntland ama xag difaac ha noqoto ama xag kale ha noqo dowladda iyo hay-ada kala duwan idaarada ha noqoto waa ku filan yihiin waajibaadkooda ay gutaan
janaal had iyo jeer waxaa la sheegaa ciidamo gadooda oo bangiyada qabso ama gaalkacyo ahaadeen garowe ha ahaadaan sida la sheegay xataa maanta qaar baa bangigii gaalkacyo qabsaday oo wararkusi ay sheegayaan waa maxay sababta kalifta had iyo jeer in muxuu aha ciidamadu gadoodaan
waxa weeye sababaha duruufaha wadanka marka horena dii hormariyo abaar iyo colaad iyo dhaqaalo xumo oo aan cidda lagu katiirsanayn dadku way waxyaabaha ka jira way ballaaran yihiin marka duruufo badan oo aan wax isa bixintu ay adag tahay oo jirtookan intaa dagaal baa lagu jira wadanka dagaal baa lagu jira inkasta markasta colaad iyo dagaal baa taagan markasta waxaa qabay cidina ma qabto wadanka cidina ma caawiso dee waad garan karaysaa dee duruufta dhaqaale meeshay oo iman karayso deeegaysaa marka haatana haatan meesha wax ka jira adoo uga jiraanin dhalinyarada haddana sometimes way dhacaysaa in wax yimaadaan laakiin wax kasta xalkooda ama barsoon
ciidamada hadda la sheegay inay daacish ahaayeen ee ka dagaalamay magaalada qandala qabsaday wax ajaanibi ma ku jiraan xaggeese ka yimaadeen baad marka hore umalaysaa dinku
ajaanib kaba mara kolley dukumentigoodii dadkii qaar baa lahayaa waa lasoo faafin doonaa markii barayska ay qabtaan saraakiishii kolley maantay qaban doonaane dukumentiga lahayo ajnabina kaba mara waa ku jira dee talada dadka ajaanibtaaba sida badan bay ka socotaa dad si xayraan oo de adinka ordaayo meel sheegaan durbaanka utlada iyo meelka isaga dhacaya marka daacishada kan qolofa cusub weeye oo meelo badan dhibaata ku hayso hadda taayadaasaba laga yaaba inay ugu yartahay waxay adduunka ka wado
waxaan ognahay in al-shabaabkii kusoo duulay puntland ee faraha badnaa ee xeebaha kasoo degay toddobaatan iyo laba saac lagu soo gebagabeeyey qandalna waktiga lagu soo gebagabey gebagabeeyey galgala sanado fara badan bay qaadatee maxaa iyada hortaagoo loo soo gebagabeyn leeyahay
gargala waxay leedahay haddii laisku xilsaaro waa lasoo gabagabayn karaa hase yeeshee durfad ka badan bay leedahay qandala waa waxaa leeyahay galgala waa dhulso galgalo idinka waxaa galgala waa lasoo gebagabeeyey marka oo galgala magaalada galgalo ciidamada dowladda puntland ee difaaca ayaa gacanta ku haya labadi kun iyo afar iyo tobankii oktoobar laga bilaabo ilaa hadda sababta waxaad ogaataa galgalo inaan cid haysata aan dowladda ahnayn jirin gacanta lagu hayo sidii waagaa looga shaqeeyena looga shaqeeyey oo uu difaaca puntland iyo ciidanka iyo maamulkeedii ay dhisan yihiin marka dhulkan buuraha kan golis oo taxan ilaa iyo maxaan ku dhahday etoobiya gala oo ereyga caruura kasoo barda waa buuran dheer buuraha dheer marka ilaa gacba mara oo intaas ku taxan fisaradda jeynka dheer etoobiya mara doriga inaga soomaaliya sii mara fisaradda waa dheer marka fisaradda tan dheer oo buuraha oo gudban ayay meele kaga jiraan ilaa adigu markii la qiyaaso boqol iyo konton ilaa boqol iyo konton intaas in badan baa laga sufeeya hadda laga soo noqnoqdaa dhulkaa ballaaran marka dabeecadiisa ayaan sahlayn in maxaa ku ciidamadu madada ay mari karaan iyo cimilada ka jirta taasay marka gadbaad u ahayd galgala ma haystaan galgala biskeeda kaba taagna ee iskaba barasaa la qabtay idinkaa galgalo u hayso buuraha golis baa la yidhahdaa ama waxaa la yidhahdaa cal madow baa la cal madow waa dhul ballaaran dadka galgalo isaga dhegen marka dhulkaa faraha badan ilaa sanaa gaaraya ayaa maxaa kuba meelaha duruuftooda adag tahay ay ku jiraan oo ay ku gabadaan oo kasoo duulaan oo wadanka koonfurta iyo waqooyiga galbeed bay ka yimaadaan oo laga soo abaabulaa oo dhankan yeman oo dowladii ka talinaysay maamulkii oo burburay dee xeebta soomaaliya dheer idina waardiyey oo iska ballaaba nomaalislaan noqotay waxaasoo dhan ba caawinaya in lagu soo noqdo la joogo iyo isalaatiya danta ay ka leedahay maxaan ku raday dadka qacadixisadaah buraha kan oo buraha weyn oo lagu gaban karo biyale oo hawda oo maxaan ku raday dhul waaweyn oo qodan oo xawada oo la geli kara le marka duruufgaarabay meeshaas ay leedahay duruufaha gaarka marka cid ka caawisaa puntland ma jirto dee puntland awoodda iyo qalabka iyo dagaalka iyo hubka iyo rasaasta waad garan karaysaa dee dowladaan cidina caawinayn mid qalab iyo mid kale waxeedu muxadad bay noqonayaan
waayo jalbaana ummadda soomaaliyeed ee ku dhegeysan doonta wasilada golaha nineteen sixty uu leeyahay iyo kuwa xil kale kaa dhegeysan doonta iyo inta hadda caawa ku dhegeysanaysa iyo weliba dadka reer puntland maxaad jeceshahay caawa adigoo taliya ciidamada puntland inaad ku tiraahdo waad kula taliso
marka hore umadda waxaan kala talinaya horta ummadda wadada islaama weyo horta ilaaha kuxubantuhana midooba xarga ilaaha kusanta baan kula talinaya marka labaad wadajirkooda iyo iskaashigooda iskaashigood dib wax lagu qaban karaaye waana israacada midowda danaha guud meel lagu soo jeesto ninkasta puntland kaliya maaha waxsada dagaalkeedu inkastoo soomaaliya waa waawaayda u furan inuu ka qayb qaato abaaraa ka jira abaar ka labaatan waa cudur furan wadankii marka qof kastoo soomaaliya xirkada abaarta waa qusaysaa dagaalkasidakoodita waa qusaysaa doorka suura ka qaato waansoo waan kusoo dhaweynaya doorkooda ka qaataan so gaar ahaan reer puntland waxaan leeyahay haddee haddii dhaqaalahan oo ka warqabtaan abaarta oo ka warqabtaan colaada oo ka warqabtaan intaas waxa ka abuurmay oo dadkii ciidamadii isdagaalamayay iyo dadkii ku xirnaaciyey agoon ahaa ama inta soo dagaalka lagalada ama curyaanaysa way jiraan hadee waxaa raysatan halkaxaqranin leedahay saxilkaasnima oo kamid yihiin sida aada yeeshaan hala yeelabaan kusoo dhaweynayo
aad iyo aad baan kuu saamayaa boqol